barnaamijka dhakhtarka weydii ee maantana wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku-xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a waxaa aad u muhiima in la daryeelo caafimaadka carruurta marka ay dhashaan ilaa iyo intay ka koraan haddaba sidee looga hortegi karayaa nafaqadarrada ku timaada carruurta su-aashaasi iyo qaar kale ayaa waxaa dhegaystayaasheenna oo la soo xidhiiray barnaamijka ay weydiinayaan dr mahdi cali maxamed oo ku takhasusay xanuunnada carruurta iyo nafaqayntooda dr mahdi waxaa haatan uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee carruurta iyo nafaqayntooda ee magaalada hargeysa waana qaybtii koowaada magacayga waxa weeyaan yaasmiin cumar cabdaani waxaana deganahay hargeysa waxaan weydiin lahaa ilmaha marka u horeysa macnaha aad awoodiisa dareento in ay bilaa nafaqa noqoto amaba aad ka shigto ilmihiina ilmo socsocdo oo u taagan oo aan dee dhicin oo kale hadduu yahay maxaa lagula dadaali karaa ama lagula tacaali karaa yaasmiin waa su-aal wanaagsan weeyaan horta ilmaha koritaankiisa hooyada ayaa dhakhtar u ah oo garan kartaa waxay garan kartaa ilmuhu markuu miisaankiisu yaraado ee miisaankiisu isa soo dhimayo inta badan dumarkeenu ma miisaamaan laakiin waxay ku gartaan culayska ilmaha waxaad arkaysaa ilmihii oo raashinkii soo diiday ilmihii oo dabeecadihiisi iyo dhaqankiisii isa soo bedelay ilmihii oo ama caddaaday ama dhuubtay mar alla markay calaamadaha dareemaan waxaa muhiima in deg deg ay dhakhtarada ula gaadhaan si wax looga qabto marka ugu horeysa ee uuna ilmuhu xaalkiisuna halis sii gaadhin waxaan u gudbaynaa dhegaystayaasha kale haye magacaagoo saddexaniyo meeshaa joogto magacayga waxaa lahaa samatir cabdillahi adan waxaan joogaa hargeysa dhakhtarka waxaa weydiin lahaa maxaa sababa nafaqadarada carruurta waan maqlay samatir iyaduna waa su-aal wanaagsan nafaqadaradu waa waxyaalaha horta ugu fara badan ee wadanadan geeska africa iyo adduunka soo korayaba haysta waxa keenana way fara badan yihiin adduunkan saddexaad ee dhaqaalihiisu xun yahay horta kolley faqrigu kama maqna oo faqriga ayaa number one ah oo reerku hadduuna wax nafaqo fiican oo raashin fiican una cunayn ama ilmihii la siinayn ama looba haynba khasab nafaqa dara way ku dhacaysaa waxaa kaloo keenta aqoontii hooyada nafaqadii oo iska taalo oo raashinkii uu reerku yaallo haddana hooyadu haddayna aqoon u lahayn wixii ay ilmaheeda siinaysay iyo siday u siinaysay iyaguna khasab weeyaan nafaqa darada inay ku dhacdo waxaa kaloo iyaduna muhiima nadaafadda ilmaha uu meeshuu ku nool yahay iyo bii-adda uu ku nool yahay sida loo koriyo xanaanada u helo iyaduna waa muhiim weeyaan waxaa kaloo muhiima xanuunada ku dhaca oo iyaguna xidhiidh la leh nafaqa darada sida shubanka iyo xanuunada feedhaha ku dhaca iyaguna waxay keenaan toos si toosa ayay u keenaan nafaqa darada oo way isla xidhan yihiin marka nafaqa darada sababaha keena way fara badan yihiin laakiin intaasaa ugu muhiimsan ayna hooyada looga baahan yahay inay ka taxadirto ay wax ka qabato waa gartay doctor mahdi waxaa jira in hooyooyinka qaarkood ay ilmaha siiyaan caanaha gasacadaysan sida kuwa simlaga loo yaqaano ee farmashiyaasha lagu gado iyadoo qaarkoodna ay leeyihiin waxaan u siinaynaa naasaha oo naga dhacayo ama naga jilcayo arrin iyadoo haddii ay carruurta naaska nuujiyaan ay taasi quruxdooda wax u dhimayso taa maxaad kula tali lahayd waa arrin jirta weeyaan horta caanaha naasku waa caana ilaahay usoo dejiyey ilmaha waa caana ay ku dhan yihiin wax alla wixii ilmahaas ugu baahnaa xagga nafaqa ahaan waa caana wakti walba diyaara aan kululaanayn aan qiima kugu joogin marka in waxyaalaha dabiiciga ilaahay uu siiyey ilmaha laga kaxeeyo oo wax kale la siiyo daruuri maahayn waana arrin qalada waxaan aada iyo aada uga horjeednaa in ilmaha la siiyo caano kale naasaha dhicistooda iyo ilmaha shaqistooda wax allo waxay shuqul isku leeyihiin ma jirto faa-iide ayuu uleeyahay shaqista naasuhu naaska naftarkiisa oo xanuun fara badan oo kansarka ayuu ka hortagaa marka waa dhaqan xun weeyaan haddii gabdhaha yar la idhaahdaan anagu ma siinayno waayo sababaha daraadeed waxaan jeclaan lahaa hooyadu marka ay ilmo iskunuuga qaado oo kale ilmihii naaskii waa laga daynayaa waxa weeyaan caanaha markaa isaga la siinaya wax ma u tarayaan mise waxyaaba kale nafaqaa loo raacinaya waayo naas ma cabi kari mar haddii hooyadu uur qaado waa su-aal aada iyo aada wanaagsan inta badanoo nagu soo noqnoqota hooyadu haddii iyadoo ilma jaqsiinaysa ay uur kala qaado waxaanu kula talinaa oonu kula waaninaa oo cilmiyeysan inay naaska ilmaha usii wado wax alla wax khilaafo oo ka dhexeeya haba yaraatee ma jirto ilmaha uurka ku jirana si fiican buu u korayaa kaa naaska cabayna si fiican buu u korayaa wax dhibaato ka imanaysa haba yaraatee ma jirto ta ku dhaatay aynu ku ku waanina waxa weeyaan inay raashinka ay qaadanaysa badsato si ay kaa uurka ku jira kaa ay jaqsiinayso iyo kaa ay e, nafteedaba ay u kafayso laakiin e, uurkuna meel gooni ku jiraa caanuhuna meel gooniay ka soo baxaan marka e, waxaan kula talin lahayn inay naaska u wadaan ee caanaha kale ka joojiyaan magacaygu waa samater cabdillahi adama waxaan jooga hargeysa doctoorka waxaa kaloo weydiin lahaa een, hooyadu marka ay uurka qaado iyadoo ilmaha yar uurka ku jita ha- waxay idhahdeen hooyooyinku haddoo ay cunto badan la cuno dee ilmaha yar baa weynaanaya kadib markaa usoo bixi waaya marka maxaad kula talin lahayd ee, hooyooyinkeeda nafaqada badan marka uurka la lama cuno hooyadu markay uurka leedahay waa waajib inay qaadato raashin nafaqadeedu isku dheelitiran yahay oo kafaysa baahida ilmaha ku haddii ay intaa qaadan weydo ilmahaa soo dhalanaya dhibaata ayuu la soo dhalanayaa miisaankiisa ayaa yaraanaya xanuunna kama baxayo inay hooyadu fikrad iska dhaadhiciso haddii ay aan raashin daalac naasi la qaato in ilmuhu igu weynaanayo ilmuhu wuxuu ku weynaanayaa haddii een, raashinka aad qaadanayso kuma weynaanayo laakiin sababo kale iyo dhibaatooyin kale mashaakilo kale ayuu ku weynaanaya marka waxaan ku kula talinaynaa inay raashinka isku deelmisan qaadato wax dhibaato ka imanayaana haba yaraatee ma jirto laakiin hadday qaadan weydo dhibaatooyin fara badan ayaa hooyada uga soo gudbanaanaysa dhegeystayaal intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiye oo uu marti igu ahaa dhaktar mahdi cali maxamed oo ku takhasusay xanuunada carruurta iyo nafaqayntooda kana shaqeeya xarunta caafimaadka carruurta ee magaalada hargeysa intaasina waxaa inoogu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydiye oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a